hay-adda khayrigii alraxma ayaa ceelbiyoodka hirgelisay deegaanka quraanjaale ee degmada garbood dadar ilmo xasan cali ducaale ayaa u waqfay aabahood iyo hooyadood oo geeriyooday axmed cismaan cabdi iyo cabdikariin oo ka mid ah halwadeennada hay-adda alraxma kuwaas ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkan iyo baahida loo qoday oo ah deegaanka quraanjaale bari ee degmada garbood dadar annagoo ah jamciyad raxma waxaanu halkan maanta daafuraynaa ceelbiyood waqfiya ceelbiyoodkaa waqfigaa way soo bixiyeen ilmo xasan cali ducaale awlaadaas ayaa soo bixisay ilmo xasan cali ducaale ceelkaa ay soo bixiyeen waxay usoo bixiyeen aabahood oo geeriyooday iyo hooyadood oo geeriyootay marxuum xasan cali ducaale iyo hooyadood marxuumad sahre cali bade marka labada marxuum ee ceelkaa loo bixiyay ilahi subxana watacala waxaan weydiinaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ceelkaa waqfiga ah ay usoo waqfiyeen awlaadoodiina oo sadaqa jaariye ahna ilaahay subxaana watacaala uu sadaqadaa jaariga ah ka abaaliyo oo uu gaadhsiiyo ceelkani runtii waa ceel deegaankan looga baahnaa oo dadka deegaankan oo dhinacna beeraley ka ahi ay dhinacna uga faa'iidaysanayaan dhinacii beeraha iyo wax soo saarkii beeraha dhinaca labaadee kalena dad iyo xoolaba laga cabayo oo ciddii safara iyo ciddii deegaankan joogtaaba ay ka cabi doonaan waa ceel shuban oo si fiican loo xiday marka waxaanuu ducaynaynaa ilmo xasan cali ducaale dhammaantood ceelkaa ay u waqfiyeen waalidkooda ay ugu waqfiyeen waanuu ducaynaynaa waxaan leenahay sadaqada aad waalidkiin ugu baxdeen ilaahay ha gaadhsiiyo idinkana subxana watacaala ilaahay ha idinka abaaliyo sadaqada aad waalidkiin u niyooteen waxaan u ducaynaynaa awlaaddaa soo bixisay ee waalidkood waqfiga ula soo baxay waxaan leenahay ilaahay idinka jisaaysiiyo ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro sadaqo lala baxo waxaa ugu fiican sadaqada biyaha siduu rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam yiri afdalu sadaqa saqyulma waxaan leenahay sadaqadiinaas meel wanaagsan bay idinku dhacday ilaahay idinka jisaaysiiyo meeshaad kasoo saarteenna ilaahay ciwad khayr qaba iyo bedel khayr qaba haydii geliyo dhibaatada iyo kurbada idin haysata ilaahay ha idinka dulqaado